بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسgeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo labaatanaad min suurati الnaxl qaala tacaalى إna إibraahiima kaana ummatan qaanitan lilahi xaniifa walam yakun min almushrikiin qaala tacaalى ilaahay wuxuu yidhi ina ibraahiima nabiyullaahi ibraahim khaliil الraxmaan abalambiyaa nebi ibraahim kaana wuxuu ahaa ummatan ummad buu ahaa keligiis baa ummad ka dhignaa ummad buu ahaa macnaha hal shaksi oo wax kastoo ummad dhan laga rabay oo wanaag ah iyo khayr lagu jamciyey oo lagu ururiyey ayuu ahaa kaana ummatan bimacnaa waxaa weeyaan imaam buu ahaa kaana ummatan mid ummada buu ahaa imaam ah qudwuu ahaa dayashou ahaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam ina ibraahiima kaana ummat khayrka khasaashiisa oo dhan ayuu jamciyey markaasaa sidaa darteed ilaahay khaliilnimadiis ayuu u doortayoo watakhada allaahu ibraahiima khaliila ilaahay baa sidaas u doortay subxaanahu wa tacaala marka waxaa la tilmaamayaa halkan ilaa toddoba ilaa toban tilmaamood oo nebiyullaahi ibraahim uu iska leeyahay calayhi salaam middii koowaad waaba middaas inna ibraahiima nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam kaana wuxuu ahay keligii isagoo ah ummatan isaga ummadaha ahlu tawxiidkao dhan ra-iiskooda iyo madaxdooda ah xilli dadkao dhan gaala yihiin buu isagu wuxuu ahaa muwaxid mu'mina waa iyadii xaaskiisa la socotaydo oo lahaa waxa weeyaan markii kii gaalka ahaa ay soo mareen waxaa dhahdaa walaalahan nahay maxaa yeelay wax islaama labadeenaan ku oga haa ardada korkeeda al-umma waxaa la dhihi jiray aljamaacata alkaiira jamaacada badan nebi ibraahim ummad baa lagu magacaabay wuxuu jamciyey fadaa'il iyo kamaalaad iyo wanaagyaal haddii ummad loo qaybsho ummad dhan u qaybsami lahayd waa isaga uu lahaa ninkii waxa weeyaan abanawaas markuu haaruun rashiid ammaanayay walaysa cala allaahi bimustankarin an yajmaca alcaalama fii waaxidin ma ahaanin buu yidhi ilaahay mid lagu inkirayo ilaahay inuu caalamka o dhan hal qof iskugu keeno macnaha caalamka sifaadka un wanaagsanaayo o dhan la rabay qof in lagu soo ururiyo bimustankar cala allah ilaahay maaha arrinta koowaad nebiyullaahi ibraahim lagu tilmaamay kaana ummatan wey tii labaad qaanita kaana wuxuu ahaa nabiyullahi ibrahim ina ibraahima kaana qaanita waa tii labaad waa qaanit waa mid mudiic ah qaanitan lilaah ilaahay mid mudiic u ah subxaanahu wa tacaala oo adeeca weeyaan taasna waa tii labaad qaanitan lilaah xaniifan weeyaan waxa weeyaan ina ibraahiima kaana ummatan kaana qaanitan kaana xaniifan nebi ibraahim waa mid xaniif iilanaya oo diinaha baatilkaabuu ka iilanayaa diinta xaqaabuu u iilanayaa waa sifadii saddexaad midda afraad walxaal lam yakun min almushrikiin walam yakun mausan ahaanin nebi ibraahim min almushrikiin kuwa mushrikiinta ah yaa shaqo kumale maxay ka dhigan tahay muwaxidiinta ayuu isagu ka mid yahay haddou yaraa iyo haddou weynaa waa iyada xataa dabka lagu tuuray waa isaga yidhi ninkii boqorkaaha ku yidhi rabbiya aladii yuxyi wa yumiit aniga rabbigay waa midka wax dila midka wax nooleeya waxnana dila waa waa nebigii baabi'iyey asnaamtii iyo waxay caabudayeen oo jejebiyey sidaa darteedna dab loogu tuuray rabbina yidhi dabkii ku yidhi qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahim magaciisi baa lagu dhawaaq nebi ibraahim waa sidaa marka marka walam yakun min almushrikiina iyagu waxa weeyaan w kuwa yahuuda waxay lahay nebi ibraahim yahuudi bu ahaa kuwa nasraanada waxay leeyihin nebiga nasraani bu ahaa ilaahay waa isaga yidhi maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman wamaa kaana min almushrikiin waa yari sidaas ilaahay subxaana wa tacaala inoo caddeeyey oo la inoo tilmaamay tilmaamihii nabiyullaahi ibraahim baa inoo socdo midda shanaad shaakiran kaana shaakiran nebi ibraahim wuxuu ahaa mid ku shukriya liancumihi liancumihi ilaahay nicmooyinkiisa nicmooyinka ilaahay nebi ibraahim mid ka ku shukriyo ah waxaa weeyaan waibraahiima aladii wafaa wey wax allaalo wixii laga rabay nebiga oofiyey weeyaan waxaa meesha la sarbeebaya haddee idinku nicmadii ilaahay kumaynaan shukrinoo ilaahay waa ka gaalowdeen isagoo saa idinku nicmeeyey laakiin nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu ahaa shaakiran liancumi wuxuu jeclaabaa la yihi nebi ibraahim kaana laa yataqadaa ilaa maca dayf qof martiya inuu helo maaha inuu cuno cuno ma jeclayn keligii inuu wax iska cuno wuxuu jeclaa wuxuu cunayo in qof mar marti inay joogto saasuu jeclaan jiray baa lii maalin maalmaha ka mida waxaa dhacday baa la yidhi wuu waaye wax u yimaada soo cunadiiba isna dibdhiga u kaadsi saaqolo malaa'ig baa u timid binu aadan u eg cunadiiba ugu yeera se haddee malaaig miyaa wax cunaysa waxba ma cunaa isagu waa ku farxo wuxuu sir allela marakan waa lagu yimi shaakiran liancumih baa tilmaanta lixaad ilaahay wuxuu yidhi ijtabaahu ilaahay baa doortay nebi ibraahim nebinimaa loo doortay risaalaa loo doortay walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu wa kunnaa bihi caalimiin ilahay waa isaga yidhi subxaana wa tacala ilaahay baa doortay tan toddobaad wahadaahu ilaahay baa hanuuniyey dacwada iyo diinta dadka ugu yeerideeda ilaahay baa ku hanuuniyey ilaa siraadin siraad intii ka ayajid siraadkaasoo mustaqiimin toosan oo ilaahay gaarsiinaya waxaa samayn ka dhaah oo halkan ku tanaasucsiin ka dhaah ijtabaa iyo hadaa labadaba ijtabaahu ilaahay baa u doortay nebi ibraahim ilaa siraadin mustaqiim wahadaahu ilaahay baa hanuuniyey nebi ibraahim ilaa siraadin siraad intii ka ah siraadkaasoo mustaqiimin toosan labadaba saasaa usiin ka dha tilmaanta sideedaad ee nebiyullaahi ibraahim waxau ilaahay yidhi wa aataynaahu waxaanu siinay nebiyullaahi ibraahim fi dunyaa adduunyada tan dhow ee adduunkaa xasanatan baanu siinay xasano wanaagsan xasanatan mid wanaagsan waa maxay ilmo saalixaan siinay walad saalixa waa fatafsiir ama siino wanaagsan ayaanu siinay cinda kulli adyaan wax allaale waxa diin sheegta hor iyo gadaal ilaa maanta nebi ibraahim waa ammaanaya inta binu aadan jidha oo ahlu adyaan diinaha dadka sheegto oo dhan nebi ibraahim carabadooda waa lagu ammaanaya isagaa wuxuu ku ducaysay wajcal lii ilaahay ii yeel lisaana sidqin fi laakhiriin ilaahow lisaana sidqin iyo sheeg sheeg wanaagsan yaa kuwa dambe kuwa dambe dhexdooda weligeed innagana wakaa salaad kastoo aan tukanayno yaa kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahim wabaarik calaa moxamed wacala ali moxamed kamaa baarakta calaa ibraahim wacalaa ali ibraahim nebi kaloo saa la yihahdo male nabigeenna markii la sheego isaga saa loogu darayo calayhi asalaatu wasalaam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waxaanu siinay fi dunyaa xasanatan baa sin waa nebi ibraahim adduunka oo dhan muslim iyo nasaaro iyo yahuud iyo gaaladii quraysheed iyo kulligood waxay leeyihin nebi ibraahim baanu waa waa fiicnaa xaqoo ku taagnaa saasuu aha taasina wataa tilmaanta sagaalaadu ilaahay siiyey nebi ibraahim wainahu nebi ibraahim fi laakhirati aakhira dhexdeedana la min asaalixiin ayuu ka mid ahaa dadka saalixiinta ee darajaadka caaliyaadka oo sarsare leh jannada dhexdeeda zumratu saalixiin ayuu ku dhex jiraa rabbi hablii xukman wa alxiqnii bisaalixiin isagaa yidhi ducadiisii bay ka mid ahay ilaahay halkaasuu sii bal hadda tilmaamahaas hadda waa sagaal intaas sagaalkaa markii la sheegay tii tobnaad waxaa la sheegaya waa middan uma awxaynaa ilayka tan hadda nebi ibraahim bay weli ku socotaa nebi maxamedna waa lala hadlayaa calayhi salaam bal fiiriya waxaa la yidhi uma intaha ka bacdi awxaynaa waa waxyoonnay ilayka adiga nebi moxamedow ya maxaan kuu waxyoonnay an ittabic raac millata ibraahim tilmaanta tobnaad nebi moxamed baanba waxaan nidhi nebi ibraahim raac oo nebi moxamed baa taabic ah oo nebi ibraahim baa matbuuc la raacaya ah tilmaanta tobnaad wey adigaanba ku amarnayoo kuu waxyoonnay an ittabic raac bal u fiirso qur-aanka cajaa'ibtiisa millata ibraahim waa tilmaantii tobnaad waaba tan ugu sarraysa waxa weeye nebi moxamed oo khayru khalqillaahi ah calayhi asalaatu wasalaam baan waxaan u waxyoon oo waxa weeye waxa nebi ibraahimna siiyey wax u weyn waxa weeye nebi moxamedba in la yidhi raac diintii nebi ibraahim an ittabic millata ibraahim nebi ibraahim milladiisa iyo diintiisa raac xaniifan xaal uu yahay ibraahiimkaas mudaafu ilayhiga in wax laga xaaleeyo aad baa dee waxa weye hadal badan baa ka furan waa iyada la diido ilaa meelo khaasa mooyaane an ittabic raac millata ibraahiima marka ibraahiima mudaaf ilayhiga hadda laga xaalaynaya ibraahim ya xaniifan xaal uu yahay ibraahiimkaas isaga mudaafka iyo mudaaf ilayhiga waa kal juz lwaxid oo kale ah وqad تqرر في cلم النحو أن الxاaل miن المضاaف إلyه جائز إذا kاna يqتضي المضاaف الcمل في المضاaف إليه أو kاna جuزءا أو kالجuزء juز ka mida haduu yahay ama kaljuزء oo kale u yahay ama muضاafku uu ku camal falayo inta waa laga xaalayn jira iبن maلك waa isga baashira xaniiفan xaal wlxaal maa kaana نebi ibrahim usan ahayn usan ahaanin min almushrikiin wamaa kaana walxaal annahu nebi ibraahim maa kaana usan ahaanin min almushrikiin waxay ka dhigan tahay wamaa kaana min almushrikiin nebiyullaahi ibraahim mushrikiin kama mid ahayn ee waa qudwat lmuwaxidiin kuwa muwaxidiinta qudwadoodii iyo dayashadoodii weeye nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam intaa markii laynoo tilmaamay oo nebiyullaahi ibraahim sidaa laynoo kaga soo qiseeyey sidii ilaahay u doortay iyo cajaa'ibtiis halkaana waxaa laga hadlayaa nimankii yahuudda baa loo soo noqonaya qaala tacaala ilahay wuxuu innamaa jucila asabtu innamaa jucila waa la yeelay assabtu sabtida cala aladiina kuwii dushooda ikhtalafuu isku khilaafeen fiihi dhexdiisa maalinka sabtidaa in la weyneeyo shaqadana la iska daayo maalin nasasho laga dhigo sharcigii nebi ibraahim ma ahayn diintiisa calaamaadkiisa ka mid ma ahayn ee maxaa yahuudda loo dul saaray waxaa loo dul saaray ku adkayn yahuudda lagu adkaynayo markay diinkii ilaahay isku khilaafeen cisyaan la yimaadeen waxaa la yidhi ha ugaarsanina maalinkaas sabtida ah markaasay ugaarsadeen qiradatan wa khanaaziir baa loo loo bedelay ilaa markii hore maalinkaa jumcadaa baa la siiyey laguma hanuunin sabtidii bay qaateen adduunka lix maalmood baa la abuuray iyagu waxay aaminsan yihiin maalintii sabtidaa waa maalintaas ilaahay shaqo ma qabanoo wakaasoo ilaahay baa ka raaxayso ka nasayo hannana maalintaa ma shaqaysanano waa iska nasanaynaa saasay iyagu aaminsan yihiin kuwaan nasaaradaana jumcadii markii la amray axad bay iyaguna aadeen laguma hanuunin jumcadii bilowga adduunka axadda la bilaabay ummadeennaan baa ilaahay jumcadii ku hanuuniyey oo ku ku hagaajiyey oo ilaahay siiyey ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala sabtidaas waxa uu la yeelay oo keliya cala aladiina kuwii ikhtalafuu fiih waana waa dambe xilligii nebi ibraahim iyo xilliyadaas maba ahaba waina rabbaka nabiyullaahi moxamedow rabbiga la yaxkumu waa xukmayaa baynahum dhexdooda waa kala xukumaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada fii maa kii dhexdiisa kaanuu ay ahaan jireen yakhtalifuuna fiihi yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa fiihi dhexdiisa ilaahay baa kala saari doona kala xukumi doona kala xukmaya kii hawaab leh hawaabka siinaya kii kaloo ciqaab mutaysana ciqaabkii ku abaalmarinaya sidaa weeyaan waa nimankaa yahuudda weeyaan middaas innamaa jucila asabtu cala aladiina kuwaa yahuudda weeyaan kuwaa sabtida saa loo dul saaray waana xilli dambe sidaynu sheegnay ee maaha xilligaa hore innamaa jucila asabtu waa un la yeelay waa masakhidii loo masakhay sabtidaas ciqaabkii ka ratimay oo in la masakho ah cala aladiina kuwii dushooda ale ikhtalafuu fiih waartii loo diiday bay xalaalaysteen dabeedna saasaa loo gala cala aladiina ikhtalafuu fiih kuwaa yahuud bay marka ahaayeen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi marka yahuuddu waxay sheegan jireen sabtidu inay tahay sharcigii nebi ibraahim hawsha iyagu hadda yahuuddu ku sugan yihiin nebi ibraahim baan kaga dayanaynaa bay dhihi jireen waana beentood ma jirin wa ina rabbaka la yaxkumu baynahum yowma alqiyaamati fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun fii ma kaanuu fiihi yakhtalifuun qaala tacaala ilahi wuxuu udcu ilaa sabiili rabbika udcu yeer nabiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam ilaa sabiili rabbika rabbigaa wadadiisa dadka ugu yeer udcu yeer dadka u yeer wey dacwada ummadda lagugu soo diray u yeer ilaa sabiili rabbika rabbigaa wadadiisa ugu yeer bilxikmati xikmad ugu yeer ama bilxikmati xaalaa ku suganta diinta ilaahay sharcigiisa ugu yeer dadka bilxikmati yaa ugu yeer iyo walmawcidati alxasanati mawcido wanaagsan mawcido anfacaysa oo wanaagsan maxaa la diidayaa waxa weeye dagaal iyo zajri iyo adayg iyo wax diinta dadku kaga cararayaan wajaadilhum la dood kula dood jaadil kula dood hum iyaga kuwa mukhaalifiinta oo kaa hor imaanaya bilatii ariiqadii iyo khasladii hiya iyaduba axsanu wanaagga badnay duruq lmunaadara walmujaadala duruqda lagu wada hadlo ee lagu doodo midda ugu wanaagga badan adigu taa kula dood xujooyin cadcad hordhig si dhimris iyo dabacsanaana kula hadal ina rabbaka rabbigaa huwa isagu aclamu isagaa ku ogaal badan biman dalla mid ku ogaal badan wey wuxuu og yahay ilaahay biman dalla kan ka dhumay can sabiili wa huwa ilaahayna aclamu weeyaan mid ku ogaal badan bilmuhtadiin kuwa muhtadiintaana ilaahay waa mid ku ogaal badan subxaanahu wa tacaala marka marka diinka la faafinayo ama dadka la barayo ama dacwada loogu yeerayo ama gaaladaba iimaanka loogu yeerayo usluubkaa nabiga la amray calayhi salaatu wasalaam baa laga doonayaa dhammaan dadka doonaya inay waddadaas raacaan ay dadka diinta ugu yeeraan ugu baaqaan udcu baa layidhi nebi maxamed u yeer dadka dhammaan mafcuulkii waa la iska gooy maxaa loo gooy waa calaa sabiili lcumuum ilaa sabiili rabbika rabbigaa wadadiisa dadka ugu yeer waa sabiilkaas waa islaamnimada dadka ugu yeer bilxikmati xikmad ugu yeer ama bilxikmad xaala ku suganta xikmad waxaa jira dad qaar markii loo sheego xaqa horey ka aqbalay iyo kuwo aan ka aqbalay marka si xikmada iyo xujadeeda wadata ugu yeer dadka iyo walmawcidati wa bilmawcidati mawcidadi alxasanati xasanada ahaydee wanaagsanayd kalimaad naafica xikaayaad naafica ya dadweynaha iyo shacabka dabaqadaa hore waxaa lagu leeyahay waa ummadda kuweeda khaaska ah ee xaqaa'iqa raadinaya bilxikmatidu walmawcidati alxasanatina waa cawaamta iyo dadkii badnaa wey mawcido xasanaayo wanaagsan taas ugu yar waxaa jira dad markii marka xaqa loo sheego qofkaa xaqa u sheegay ku soo haadaya oo la murmaya oo indhaha kaga soo dhacaya kuwaa ka war wajaadilla dood hum iyaga kuwa mucaanidiinta iyo kuwa murmaya bilatii khasladii iyo dariiqadii hiya iyaduba axsanu wanaagga badnayd axsan duruq lmunaadara walmujaadala taas kula hadla taas baa iyagana u maraysa waxaa aayadda laga qaatay munaadarada iyo mujaadalada cilmiga laisweyweydiiyo oo laga wada hadlo oo lagu munaadaroodo inay bannaan tahay haddii looga jeedo masaladan marka laga doodayo sida xaqa ah in la daahiriyo ay soo baxdo ee haddii looga jeedo ha lagu sheeg sheego ama hebel ka xujahel ama waa cilmi badan tahay ha lagu yidhaahdo ujeedooyin kale taa lama rabo taas lama rabo qofka qofkan ka soo horjeeda waa qof baadil sameeya ah xaqdarro ku socdo qofkaana xaqba ku socdaa doodii intay dhacdo in la tuso xaqdarrada iyo baadilka uu ku socdo inay meesha ka soo baxdo taasina taa weeyaan dadku waa saddex nooc baa leeyihi dad asxaabu lcuquuli saxiixa caqliyaal saxiixa dad ilaahay siiyey waxay doonayaan inay ashyaada xaqaa'iqdooda gaaraan waa qolo qolana waa dad asxaabu nadar asaliim baa la yidhaahdaa xadd alkamaal ma ay gaarin waa qolada labaad qolana waa dadka dabcigooda ay ka qaalib noqotay dooda iyo muranka iyo waxyaalahaas inay yaqiin iyo xaqiiqo gaaraan ma rabaan markaas sidii baa lagu keenay udcuu ilaa sabiili rabbik bilxikmati wاlmawcidati اlxasana aayad qur-aan oo kale walaa tujaadilu ahla اlkitaabi ilaa bilatii hiya axsan ila aladiina dalamuu minhu ilaa akhir aaya dadka dadka diinta ugu baaqaya usluubkan hadday raacaan dee diinta waxay muujinayaan maxaasinteedii iyo wanaaggeedii iyo dabaceedii iyo siday cajaa'ib u tahay amaa qofkii diinta ku baaqayey hadduu isagii noqdo qof aanba ka fog manhajkii dadka dadka loogu yeerayay sidii wanaagsanayd ummaddii waxayba moodaysaa inay sidaan diintu tahay kasi diinta kasii cararaya dadka diintuna wax laga cararo maahee qofkan baan ka tarjumayn sidii ay ahayd balo fiirso nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruun baa ilaahay dira fircawn baa loo dira ilaahay wuxuu yidhi faquulaa lahu qowlan layina waxaad u dhahdaan hadal dabacsan ilahnimo sheegta kaas lacallahu yatadakaru aw yakhshaa saasaa lagu yidhi ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina rabbaka nabiyullaahi maxamedow rabbiga huwa isagaa aclamu ku ogaal badan adiga iyo khalqiga kale oo dhanba isagaa kaaga ogaal badan ama huwa aclamu isagaa caalim ku ah biman dalla can sabiilih caalim buu ilahay ku yihi wadadiisa kuwa ka dhow wa huwa ilaahayna aclamu weeyaan bilmuhtadiin kuwa muhtadiinta marka adigu inaad dadka u sheegtid oo u baaqdid baa kula jidha hidaayada inuu qofku helo xag rabbi bay sidhaha kan hanuunaya iyo kan dhumaya ilaahay baa og ilaahay baa hanuunka qalbiga u gelinaya kan hanuunaya kan kalena loo gelin maayo qofkii waxaa la yidhi faman kaana fiihi khayrun qofkii khayr dhexdiisa yahay kafaahul wacdulqaliilu wacdi yar baa ku filan wacdi yar la wacdiyey baa ku filan wa naseexatu yasiira naseexo yar naseexo yar baa ku filan waman laa khayra fiihi qofkaan khayr lagu aragna waxba anfaci maya wax anfacaya male wax waxtaraya male marka usluubkaa wanaagsan oo ilaahay ina amrayo oo nebigiisa la amray calayhi salatu asalaam waa inaan ku dhaqanno oo dadka ugu baaqno oo dadka diinta fidinaya ama maaragtay ummadda gaarsiinaya ama gaalada muslimiinaya ay usluubkaa qaataan baa la rabaa sidaa ku shaqeeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilihi wa huwa aclamu ilaahay bilmuhtadiin ilaahay isagaa ku cilmi badan qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi wain caaqabtum haddaad ciqaabtaan bimacnaa in aradtum haddaad doontaan mu'miniinay inaad ciqaabtaan dadkii idin dulmiyey icqaabku weli ma dhicin haddaad damcdaan inaad ciqaabtaan kuwa idin dulmiyey facaaqibuu ciqaaba ku abaalmariya weeye bimili maa cuuqibtum bih wixii laydinku ciqaabay oo kale bimili maa cuuqibtum bih kaasoo kale mariya intii la idiin geystay u geysta dil haddii ahayd garaac haddii ahayd cay haddii ahayd ha ka kordhinina qof kelimad ku yidhi kelimadii oo kale baa la ogolyahay ka badan laguma ogola ziyaadadu waa dulmi waa dheeraad weeyaan bimili maa cuqibtum bih ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walaa in sabartum haddaaba iska sabidhaan oo iska cafidaan oo waxba inaan ka goosan lahuwa sabirkaas baa khayrun u khayr badan lisaabiriina kuwa saabiriinta waxaa jidhay kuwa gaalo ah baa waxay suuro xumeeyeen dagaalkii uxud markuu dhacay dad muslimiina bay caloosha ka soo rideen oo meyd ah dagaalkii uxud toddobaatan saxaabi baa ku shahiiday xubnihii tarankay jareen wejigii iyo dhegihii iyo sankii iyo bushmihii iyo wixii bay ka diirteen qaar nebigaa wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam adeerkii xamsi oo caloosha la dilaash ilaah baan ku dhaartay wuxuu yidhi toddobaatan inaan kugu aargudo sidoo kale u galno annaguna toddobaatan aayaddaa soo degtay culimaa saalix oo haddaa wax ciqaabaysaan intii la idiin geysay ha ka badinina deedna in dhaartii laga kafaaro guto intii dheeraadka ahayd la iska daayo waka sideedanana qof dhintay in la suuro xumeeya lama ogola qof dhintay meydkiisii layska qalayo oo layskaga falaadayo oo dad iskaga tababaranayaan oo dad xubna kala baxbaxayaan oo waa masale laga hadlo oo khatarteeda leh sidaas wain caaqabtum taas sidaasaa lagu tilmaamay facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih intii la idiin geystay intaasoo kala geysta weeyaan macnaha haka badinina ziyaadadii lama ogola ziyaadadaas xadgudub bay noqonaysaa facaaqibuu bimili maa cuqibtum milidu taan soo marnoo kale weeyaanuu leeyahay sida wajazaau sayiatin sayiatun miluhaa ay ugu jidho oo kale taasoo kale weeyaanuu leeyahay marka maadaama suuratu naxli makiye tahay seebaa qisadan loogu soo halqabsan karaa dagaalkii uxud iyo xamse bin cabdilmualib iyo dadkii la midka ahaayo gaaladu ay suuro xumeeyeen ilaa suuraddu waa maki waryaan la dhihin halkaasay kusoo degtay laakiin sideeda ahaanba xukunku waa iska sidaas laakiin qoladaasay halkaasay kusoo degtay yaan la dhihin ama ma ahayn suuraddu waa maki ilaa aayadda ah wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuqibtum bih ilaa suuraddu ka dhammaanayso oo intaasi madeeni kusoo degto fii qatli xamzata ayay kusoo degtay ibnu cabaas baaba sidaa qababa saddexdaa aayadoodii inay madiine kusoo degeen ilaa aakhiri suura taas jawaabteed wata haddii iyaga lala aado haddii kalena waa si guudba taasna intaa ogata haddaa sabidhaan lahuwa khayrun sabirkaas baa u celinaysaa lahuwa isagaa khayrun lisaabiriin khayrun lakum wey idin khayr badan saabiriinta kuwa ah qaala tacaala ilahi wasbir sabir soo maha wasbir sabir nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa dhib iyo lagugu sameeyey dhibaato ku sabir wamaa sabruka sabirkaaduna ma ahaanin haddaad markaa sabidho ilaa billaahi ilaahay mooyaan ilaa billaahi ilaa bimacuunati illaahi ilaahay kaalmihiisa iyo waafajintiisa mooyaane si kale muusan ahaanin wasbir wamaa sabruka ilaa billah walaa taxzan ha tiiraanyooni calayhim kuwa gaaladaa ee kaafiriintaa kuwa ha u walbahaarin markay adiga kaa jeensadeen ha u tiiraanyooni ama walaa taxzan ha u tiiraanyoonin kuwii uxud lagu laayay haddii aayaddu madani ay tahay ilaahay raxmaddiisii bay gaareen qof janno helay looma tiiraanyoodo jannu gaari gaaladan ku inkiraysa oo kaa jeensanaysa adoo khayru khalqillaahi ah oo xaqa ugu yeeraya adna aad jeceshahay inay badbaadaan oo iimaan yeeshaan ya walbahaarkooda waxba ha ka walbahaari walaa taku ha ahaanin waxaa wey nuuntaa la iska gooyaa walaa takun walaa taku ha ahaanin waa litakfiif fii dayqin ciriiri iyo hami iyo ami murug iyo ciriiri dhexdiisa ahaanin mimaa kii xaggii yamkuruun ay kugu makriyaya ay kugu makri samaynayaan makrigooda waxa ay samaynayaan mimaa waxa yamkuruun ay makri samaynayaan xataa mustaqbalka soo socda taasna waxba xiriiriha ya yaysan ku gelinin macnaha weya aayadka qur-aan ahayd falaa yakun fii sadrika xarajun minhu litundira bihi aayad kale waxayd falacallaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka wa daa'iqun bihi sadruka an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanzu saasay iskula socdaan marka aayaadku marka fii dayqin mimaa yamkuruuna iyadana sidaas baa la tilmaamay sidaas ayaa la tilmaamay marka suuraddan suurat annaxl oo suurat nacmna la yidhaahdo waa suurad aada iyo aada u cajab badan oo waxaas oo cilmi ah iyo nicam ah laynoo ku tilmaamay guud ahaan suuradda markii lasoo ururiyo waxyaalaha ay ka hadlaysana ilaa labaatan iyo kow arrimood ayay suuraddu ka hadlaysaa baa la leeyahay subxaanaka laa cilma lanaa ilaa maa alhamta lanaa laka shukru yaa mowlaana calaa maa ascafta lanaa qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay aayadda waaba suura aayadda suuradda lagu gabagabeeyey wey aayatun jaamicatun lijamiici alma'muuraati walmanhiyaat waaba aayadde uguba sii yaa cajab badan aayaadka oo waa maxay ma'muuraadkii o dhan bay keenaysaa manhiyaadkii oo dhanna way keenaysaa way jamcisaa ina allaha ilaahay maca aladiina kuwii macooda u ahaaday ittaqow cabsadeen maxay ka yaabeen kufrigii bay ka fogaadeen iyo macaasidii nooc kastoo yihi kuwaa macooda wey tawfiiq iyo fadli iyo xifdi iyo wilaayo intaasuu ilaahay siinaya ina allaha ilaahay maca aladiina ittaqow iyo wladiina maca ladiina kuwii macoodana ilaahay waaye maca aladiina itaqow buu ilaahay ahaa wladiina wa maca aladiina kuwiina macooda ilaahay hum iyagu waa muxsinuuna yaa muxsiniinta ah oo daacaadka la yimaada oo ilaahay wuxuu amray guta kuwa weya kuwa ilaahay macoodo ahaa waxaa la tilmaamay qofka muxsinka ah saddex calaamoo leeyahy daacada ilaahay waa u degdegaa macaasidana waa ka fogaadaa qofkii isaga u xumaan sameeyana wuu u wanaag sameeyaa wanaag buu u sameeyaa ina allaha maca aladiina itaqow waaladiina hum muxsinuun marka fakun min almuttaqiina almuxsiniin war kuwa alla ka yaabay ee muxsiniintaa ka mid noqo allahuma ijcalnaa min almuttaqiina almuxsiniin kuwa allahayna ku daro waxa weeyaan kuwaa ka mid noqo baa lagu leeyahay wuxuu yidhi nin baa waxaa lagu yidhi noo dardaara war dardaaran markuu sii dhimanayay haram binu xayaan baa liiti markaasuu wuxuu yidhi inama alwasiyatu fi lmaali walaa maala li maxaan ka dardaarmaa qofkii xoolalaa dardaarma xoolaanu ma hayo wey waxaan ka dhimanayo ka dardaarmayo haba yaraatee ma jiro walaakiin uusika waxaan kuu dardaarmayaa bikhawaatiimi suurati naxli suuradda la yidhahda suuratu naxli gebagabadeeda ina allaha maca aladiina ittaqow والذيiن هم محسiنوuن drسgan intaas ku egyahay والله سuبحaنaه وتaعالى أعلم الsواaب